Tababar ka saabsan hanaanka diyaariyowga imtixaanka shahaadiga ee qarankeena Lanqoobade, ardayda magaalada Gur'eel ee sanadkan ku bahaysa dugsiga sare. Tababarkan oo qaban qaabiday jaamacadda Balaasme ee Galgaduud Janwali baa haadirey dhammaan ardayda dugsiyada magaalada Gur'eel. Ustaad Muxidiin maamulaha guud ee jaamacadda Balaasme yeenan korintii ku hadlay ujeedka tababarka.
inaan dhiirigelinno ardayda si mooral ah si ay ugu galaan imtixaanka sidoo kale inaan ku dhiirigelinno in ardaydu gebi ahaantoodaba run ahaantii inay hore usii wadaan dadaalkooda waxbarashada sidoo kale inaan ku dhiirigelinno waxbarashada iyo aqoonta ama imtixaanka sidii ku geli lahaayeen iyo diyaaritaanka su-aalaha ee imtixaanaadka taasoo aan u rabno arday walba inuu dhiirigelin ballaaran ku helo diyaariyo imtixaan keeno natiijo uu ku qanacsan yahay marka laga soo hadlaayo sidoo kale bahbalaasma ahaan haddaanan waxaa garabkiina ula taagannahay inaan idingala qayb qaadan doono farxaddiina oo haddaatii aan tilmaamay ahayd maalinta natiijada la soo dejiyo maadaama madaxaymaskii wasaaradda qayn ka socda uu joogo runaantii waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo maalinta ay natiijada lasoo bandhigo insha allah inaan idin qaban doono xalfad qiimo leh mas-uul ka tirsan wasaaradda walbarashada ee galmudug yandhinishay ku dawhay tababarka uusoona sheegin in muhiim uu singeeyo ardayda maalmo dhexeeto waxyaabaha ugu badana deegaanka ka arka waxaa ka mid a ardayda marka la dalbanayo shahaadada foomaha la idiin keeno sooma foom la buuxiyo shahaadada sideedaadka aad ku dalbateen la jiro sooma ardayda waxaan rabaa haddii meeshaan ay fadhiyaan waxaa ku jira arday badan oo haddiiba ayagu foomkaas ay soo buuxiyeen imtixaanka haddii ay galaan in dhibaata uga timaada laga yaabo sababtu waxay tahay warqado waxaan arkay xitaa magaca ku qoran haddaad fiirisid aala si toosa u kici karin waana culayska ugu badan imtixaanka laga yimaado sababtu waxay tahay qofka imtixaanka saxay mar walba uu arko imtixaankan waxaan inuusan aqrin karin markay u barato maxaa u fudud inuu kaa qaldo soomaa waxaa lagaa rabaa inaad ka taxadirtid qof kasta ee waraaqadaada inuu is yiraahdo wallaahi ninkan waa aqoon-yahan ustaadka biyaay tababarkan yana ardaydan sharaxi bogo koowaad ee buuq iyo kagala doonaan imtixaanka shahaadiga ee qaranka meesha ugu horeysa labadaas meelood ardaygu iskama lahan wasaaradday iyo waxaasaa iskale kow meesha waxaa ku qoran magaca ardayga magacaaga ku qoran rool nambarka magaca lagu siiyey waa in iyo kanu iswaafaqaan sida marka uu u qoran yahay noo nambarka magaca kuugu qoran uu u qoran yahay sidiisa meeshaan uu qor iyo dugsiga ardayga dugsigu waxa waaye kaa imtixaanka markaan lagu galaa ma ahan waa kii aa foonfoor ka dhammayday magaciisaa qoriyey guud ahaan ardayda yananka jara diyaargarowga inka dembeey imtixaanka qaranka